ururka caafimaadka caruur iyo ciroole dadku u wada cawdaane midnaan cayrinaynin oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka ururka ururka caafimaadka caruur iyo ciroole dadku u wada cawdaane midnaan cayrinaynin oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka
bismillahi raxmaan iraxiim kulum aan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka caafimaadka raadi haysnaayo oo toddobaad walba sabti aad dhegeysataan anigoo xaliimaa idinla socodsiinaya markale kusoo dhawaada barnaamijka caafimaadka raadi haysnaayo
ururka caafimaadka caruur iyo ciroole dadku u wada cawdaane midnaan cayrinaynin oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka ururka isku soo noqod wanaagsan kheyrtana dhegeysanaysa ee barnaamijka caafimaadka raadi haysnaayo toddobaadka waxaan kaga hadli doonaa hadduu rabi qadaro muhiimada bulshada uu u leeyahay looska ayaan kaga hadli doonaa caafimaad ahaan waxaana barnaamijka marti u ah qaar kamid ah bulshada ku dhaqan magaalada jowhar sidoo kale barnaamijka waxaa marti ku ah dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada jowhar kaasi oo naga warbixin doona caafimaadka uu leeyahay looska bulshada ku nool magaalada jowhar looska waxa uu kamid yahay cunooyinka caafimaadka ah ee bulshada lagula taliyo in ay isticmaalaan kaasi oo ka hortaga dufinta ku sameysmata jirka ugu horeyn barnaamijka waxaan siinayaa qaar kamid ah bulshada ku nool magaalada jowhar caasimada dalka waalidka hirshabelle kuwaasoo nooga warbixin doono faa-iidooyinka looska uu leeyahay caafimaadka
aada waa mahadsan tahay waa ku dhawaa raadaasnaay magacaygu waa cabdiraxmaan ibraahim xasan marka laga hadlaayo faa'iidooyinka uu leeyahay looska runtii aad uga badan yihiin waxaa ka mid ah inuu yahay good source of protein waxaa laga helaa brotiino badan ayaa ku jira looska oo ah isha laga helo brotiinka marka laga soo tago okonta iyo digaaga iyo iyo isha iyo kalluunka iyo digirta isha ugu weyn waa looska sidoo kale waa waxaa laga helaa health fatis dufinta caafimaadka leh ayaa laga helaa looska sidoo kale waxaa ku jira fiber waxaa ku jira fitamiinaad kala duwan sida vitamin e vitamin k b one b two b three b cis marka laga leeyahay vitamin ega oo kale inta badan wuxuu caafimaad u leeyahay maqaarka jirkeenna taasoo muhiim u ah in mar walba jirkeena uu helo vitamin e si maqaarkeena u noqdo mid qurux badan ifa marka faa-iidoonka looska uu leeyahay ka mid tahay sidoo kale waxaa ku jira macdano macdanahaas tusaale waxaa kamid ah macdanta magnesiumta macdanta kubarka macdanta potassiumta iyo macdano badanaa ku jiro inta badan wuxuu joogteeyaa oo isku dheeli tiraa culeyska jirka ama badhweedka ayuu isku dheeli tiraa qofka haddii uu yahay qof caata oo kale waxaa laga yaabaa inuu in xoogaa miisaankiisa uu isku dheeli tiro hadduu yahay qof buuran in aduu looska isticmaalaan iyadana waxaa laga yaabaa inuu qofkaas isku dheeli tiro culeyska miisaanka jirkiisa sidoo kale wuxuu isku dheeli tiraa cadaadiska dhiigga ama blood pressureka haddii qofkan qof hypertension qaba uu yahay normal ayuu ka dhigaya hadduu loos badan oo qofkan uu isticmaalo sidoo kale wuxuu yareeyaa inflammation of the body ama caabuqa jirka u dhaca ayuu yareeyaa looska sidoo kale asiga wuxuu yareeyaa cudurada soo noqnoqda ee chronic diseaseska taasoo ay ugu wacan taale fatiska fati acidka fiberka mineralska iyo fitaminaadka ku jira looska ayaa ugu canaleeya sidoo kale asiga wuxuu ka hortagaa sunta jirka soo gelaysa ayuu ka hortaga waa anti oxidant waay cunidiisa wallaahi cunidiisa inta badan waxaa u wanaagsan qofka inuu cuno the right amount right time and right way oo ah xilligii saxda iyo cadadka saxda iyo wadada saxda inuu inuu isticmaalo cunidiisa luuska inta badan asiga waxaa la cunaa ama xiliyada uu fiican yahay in looska in la cuno ay tahay waa xiliyada subaxdii ama markaad qadiysa kadib waa isticmaali kartaa labadaba waana xiliyada ugu fiican ee la cuno cadadka saxda ah maalintii la cuni karaa dadka qaangaarka ah waa soddon garam inta badan waxaa wanaagsan luuska caadiga beeraha kasoo kaca isha naturalka ah ee dabiiciga waxaa jira luus oo inta badan lasoo shiiday dhalooyin ku jiraan ama weelalka inta lagu keeno kaas inta badan dadka malagul talinaya in isticmaalaan waayo waa chemical midkan caadiga looska caadiga ee muraha in dadka isticmaalaan ayaa lagula talinaya inta badan waxaa wanaagsan dadka waxay sameeyaan hadda qubka gaduudan ee looska fiican looska ku duuban ama ku daboolan way iska fiiqaan waxaa wanaagsan in lagu cunaa wanaagsan qolofkaas qolofta kore ee adeega ee ku daaran marka laga saaro qolofta kanto guduudan oo ku wareegsan lowska in lagu cunaa inta badan caafimaad ahaantaasaa wanaagsan soddon garaamaa loogu talagalay dadka qaangaarka birdhey inay isticmaalaan lowska inay ka cunaan wallaahi inta badan hadda waxay u isticmaalaan waxay u isticmaalaan dadka inta badan inay caanaha ku shiitaan oo kale lowska iyo mooska iyo caanaha inay isku shiitaan lowska iyo timirta inay isku shiitaan cabitaan ahaan inay u isticmaalaan ayaa deynta badan u isticmaalaan dadka saasay u isticmaalaan sidoo kale waxaa jira soo kimikal soo kimikii oo kale in lagu cuno keega ama rootiga oo kale sida jiiska camal loo isticmaala si loo isticmaalo rootiga dhexda laga mariya kadibna sidaas ayaa ayaa loo isticmaalaa haddii qofka uu ka bato looska isticmaalkiisa ama birdhi inta loogu talagalay oo ah soddon gram the right amount ah inuu qofka loogu talagala inuu ka isticmaalo haddii uu ka bato waxaa waxaa ku dhici kara qofkaas waxaa loo yaqaan digestive discomfort oo inuu macnaha deefshiidka gudaha ka dhacaya inuu xoogaa oo xanuun iyo waxaas uu yar dareemo discomfort raaxa daro inuu dareema laga yaaba xagga deefshiidka marka laga hadlayo waxaa laga yaabaa inuu qofkan kusoo kale gaas inuu ka kaco qofka hadduu gaas qabay oo kale inuu gaaskii ku kaca laga yaaba waxaa laga yaaba qofka in somehow shon inuu isku arko oo kale iyo wixii lamid ah waa marka cabir loogu talagalay saxda adiga aad ka badayso ama ka badan aa cunto oo kale intaasaa laga yaaba inay kugu dhacaan iyo in ka badan oo cudura inta badan dadka hadda inta badan looska waxaa loo isticmaalaa dadka nafaqadarada ku dhacda oo kale sidoo kale asi waa nutrient balance waay wuxuu isku dheelitirayaa nafaqada jirka qofka nafaqada jirka loogu talagalay haddii hoos ugu dhacdo kale ama nafaqa darada ku dhacdo kale haddii looskaas la siiyo qofka nafaqa darada wuu kasoo kabanaya oo si caadiga ee jirkiisa uu kusoo laabanaya nafaqa daradii kiskis ayuu kusoo baxaya haddii looska la siiyo qofkaas looska loogu dadaalo waxaana ugu wacan asiga waxaa laga helaa oil saliida ku jirta saliidaasna inta badan energy ahaan yaa jirka biniaadamka uu isticmaali karaa faa'iidooyinka uu leeyahay ka mid tahay in nafaqa daradana lagula tacaalo ama ama lagu daaweeyo looska aada u mahadsan tahay runtii waxaa jiro noocyo badan oo looska sida almondiska oo kale natska caadiga oo kale bionatka oo kale juiska oo kale iyo noocyo badan oo looska ah inta badan almaniska dadka u badan yihiin midkan kale looska caadiga nadka loo yaqaano intaasaa ugu wanaagsan intaasaa ugu fiican isticmaalka lowska dadka waxaa aada loogu digayaa inay isticmaalaan lowska lasoo qasay ee dhalooyinka ku jira ee kemikaalka ee warshadaysan inta badan waxyaabaha kemikaalka dadka uma wanaagsan caafimaad ahaan inay isticmaalaan marka aadaa lagula talinaya faa-iidooyin kale inta uu leeyahay waxaa kamid ah lowska in murqaha uu dhiso qofka murqihiisa inuu dhisoo kale sidoo kale wuxuu aada u wanaagsan yahay aragnimada qofka inuu xoojiyo lowska aragnimada aada u xoojiya oo dhanka sariirta aada ugu fiican yahay tahay waa ku dhawahay barnaamijka caafimaadka ee ra- waxay faa-iidooyin badan u leeyihiin bulshada oo ka hortaga cudurada la xiriira gabowga iyo caafimaad darrada wadnaha waxaa idan ka marnaynin dufin caafimaad leh looska waxaa ku jira dufin caafimaad leh oo caawiya in la yareeyo oo ka caawisa in la yareeyo yacnii heerarka kalestaroolka dhiigga taasoo kor u qaata caafimaadka wadnaha waxaa ku jira wax loo yaqaan fiber badan taasoo hagaajisa dhiibshiidka iyo xakameynta heerarka sankorta dhiigga haddii aan hore usii wado faa-iidooyinka laga helo cunista looska aada ayay usii tarbadan yihiin marka haddii aan haddana hore usii wato sidoo kale waxaa ku jira macdan looska waxaa ku jira macdano muhiim ah sida magnesiama kamid ah botashiyama kamid ah iyo fosforeed kuwaas oo muhiim u ah caafimaadka lafaha iyo cadaadiska dhiiga caafimaadka maskaxda oo kale hadan kasii mid ah oo fitmin b saddex looska waxay gacan ka geystaan caafimaadka maskaxda iyo ka hortagka cudurada maskaxda la xiriira sida straateeda waxaanay bulshada kulasii wacyigelinhaynay aada iyo aada ugu dadaalaan cunista looska oo la ogaaday inay caabiyaan yareeyaan micnaha ay yareeyaan bararka jirka iyo ka hortagga cudurada wadnaha iyo kansarka kansarka koleeta isagana waa ka hortagayaa marka guud ahaan cunista looska oo si joogto ah loo daa-into waxay qayb qaadan karaan caafimaad wanaagsan haddii la isticmaalo si dheelitir ah marka waxaan bulshooyinta ay dhegeysanayaan uuna ugu faa-iidey lahaa inay si diiran ooy u isticmaalaan cunista looska waxaan wada leenahay cunista looska waa faa-iidooyinkoodo dhan halkaan lagu soo koobi karayo marka aada bayna u badan yihiin sidaa daraateeda waxaan leeyahay bulshada anigan ka mid ahay inay aada iyo aada ugu dadaalaan cunista looska sidoo kale inta waxaa kamid ah macdintiisoo kale ma lasoo koobi karaayo caafimaadka lafaha iyo cadaadiska dhiigoo kaleente marka waxaan aada iyo aada ula tali lahaa bulshadeena inay daa-intaan cunista looska dhanka kale doctor maxamed cabdi gaalib oo kamid ah dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada jowhar caasimada dowlad goboleed geershabeelle ayaa dhankiisa wax ka weydiinay sida ay muhiim u tahay in bulshada ay isticmaalaan looska isigoo sheegay in caafimaad ahaan loosku u fiican yahay cuduro badan kaasi oo lagu dabiibo inta badan wuxuuna bulshada ku nool magaalada jowhar uga baaqay in ay isticmaalaan looska iyo miraha ka baxa guud ahaan dalka soomaaliya
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu waa mahadsantihiin radio isnai magacaydu waa doctor maxamed cabdicali doctor gaalib internal medicine radio isnai in badan aan ka soo shaqaynay waana ugu mahadcelinaa sida wanaagsan ee bulshada ay u adeegayaan cawada ciwaanka noo saaran miiska oo ah looska faa-iidada uu u leeyahay bulshada los ama nadka baalkan loo yaqaano horta faa-iida badan oo bulshada uu leeyahay ugu horeyn waxaa laga soo saaraa saliid dabiici ah natural product ah ee ka wanaagsan kana caafimaad badan saliidda loo yaqaan saliicadayda sidoo kale waxyaabaha laga soo saaro waxaa ka mid ah in laga sameeyo cunto dabiici ah oo natural food ah oo markaasi loo isticmaalo cun- cun ahaan loo isticmaalo sidoo kale waxaa laga sameeyaa eh, sidaan arkaynaba waxyaabo fara badan oo ay kas- ka mid tahay xalwada oo kale in lagu daro oo iyadana cunto ahaan loo isticmaalo sidoo kale waxaa laga laga diyaariyaa balamanadkan oo malnutritionka loo isticmaalo ee ilmaha yariiska ee fuuq baxay ee maxaan kuu sheegaa jirkooda uu dhammaaday ee nafaqadarada ku dhacday jirkooda lagu soo kobciyo sidoo kale waa lagu daraa oo waa ka samaysan yahay oo balamanad ayuu ka samey- balamanadkaas wuxuu ka samaysan yahay loos inta badan marka ee, sidoo kale caafimaad ahaan isagoo ceyrin sidiisa inta loo cuno ayaa waxaa loo isticmaalaa korjajabka iyo iyo jirka jacjacaya oo kale waa loo isticmaalaa Ee, inta badan ee, skiinka oo kale smooth inuu maqaarka uu nadiif noqdo mid siman uu noqdo waa loo isticmaalaa marka faa'iido badan oo bulshada u leeyahay baalkan looska laa dadka laa kama dareensano bulshada ma dareensano kaliya iyaga waxaa waaye geedkan yaroo xirxirno bacyaha lagu xirxiro oo afaskiga carsadaan bay ay u isticmaalaan looska laakiin looska faa'iido badan uu leeyahay saliid badanaa ku jirto oo aad u fiican oo saliidda macsarada lamid ama kasii fiicanba oo loo isticmaalo inaan timaha jabay oo kale in la maxaan kuu sheegaa loo isticmaalo maqaarka oo jajaca ku jiro in lagu nadiifiyo waxyaabahaas oo dhan waa loo isticmaalaa marka caafimaad badan uu leeyahay ee, xagga bulshada wax badan uu taraa laakiin waxay u baahan tahay dadka in lagu wacyigeliyo la fahansiiyo horta faa'iida uu leeyahay waa looska looska dadka waxay ka fahansan yihiin iyo waxa uu taraay way kala duwan yihiin faa'iido badan uu leeyahay dadkana ma fahansana marka loosku waa dalageenna dalagyada noo baxa dalag- dalaga ugu muhiimsanaa la dhihi karaa marka dhinacyo badan laga fiiriyo xagga caafimaadka markii laga fiiriyo xagga cuntaha markii laga fiiriyo dhan kastoo ku wanaagsan yahay looska marka looska bulshada waxaan ku daarminaa marka tacabkiisana inay badiyaan oo asaga inta badan wuxuu ka baxaa meelaha ee carrada jilicsan sida bacaadka iyo carradoo lamid ah oo bacaadka dawla oo kale maxaa yeele waa- waa sida dalaga uu buruqda ka baxda ama qeybta hoose ka baxa waaye marka dal kastoo marka buruq leh ama qeybta hoose ka baxo wuxuu u baahan yahay carro jilcan sida bacaad iyo carrada lamidka ah, bacaadka oo kale u baahan yahay marka dalagiis in la badiyo faa'iidiisana bulshada lagu wacyigeliyo loo sheego intaasna tala ahaan usoo jeedinaa marka looska waxaan leenahay marka faa'iidadiisa wax lasoo koobi kara maahan Ee, buugagta caafimaadkana aad ay uga hadlaan Ee, sidoo kale buugagta beerahana aad ay uga hadlaan oo ka hadlaya cilmiga beeraha meelo badan laga helaa cilmigiisa oo dhammaystiran laakiin guud ahaan waxaan leenahay f- f- ee, looska faa'iido badan uu leeyahay bulshada uu leeyahay xagga saliid ahaan hadii la lahaa iyo xagga cunto ahaan hadii la lahaa intaba iyo caafimaad ahaan guud ahaanba uu leeyahay waxaan leenahay marka dadka insha allahu ha beertaano ha soo saaraan looska tacabkiisa hala badiyo faa'iidiisana insha allahu dadku waa loo sharaxa hadduu ilaa yidhaahdo Way- wacyigelin badan loo sameynaa kulmaa lasoo celceliyo hadalkiisa dadka way fahmayaan wayna ka faa'iidsanayaan makraadi wasna idinkana waa mahadsan tihiin sida wanaagsan aad bulshada ugu shaqaynaysaa guud ahaan dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijkaad kala socota raad heesnaay oo anoo xaliimo cali ibraahim idiin akhrinayay tan intaan ku kulmi doono nabadgelyo
ururka caafimaadka caruur iyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan cayrinaynin oo caradina hala iseeyo ururka caafimaadka ururka ururka caafimaadka caruur iyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan cayrinaynin oo caradina hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka